أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon kataayibal akhbaariye ayaa goordhow baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigayo fariin uu dirayo askari etoobiyaan ah oo gacanta mujaahidiinta ku jira madaxweynaha dowladda salbiyadda maraykanka ayaa ku dhawaaqay inay weeraro culus ka fuliyeen dalka venezuela ciidamada mujaahidiinta ayaa xalay fashilay weerar insaal ah oo ciidamada maraykanka iyo kuwa murtadiinta ku soo qaadeen degmada burufulay ee wilaayada islaamiga baay kooxo soomaali ah ayaa gacanta ku dhigay markab laga leeyahay dalka shiinaha kaasoo xaalufin kaluun ay ka waday xeebaha waqooyi bari dalka soomaaliya maliishaad ka tirsan kooxda riddada ayaa lagu dilay xuduud beenaadka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya culimada dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ee ku kala dhaqan wilaayaadka islaamiga ah hiiraan iyo jubbada dhexe ayaa si adag kaga hadlay aqoonsi ku sheega yuhuudda ee somalilan mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga baay ayaa kormeero ku tegay deegaano hoos taga degmada diinsoor ee wilaayadaasi عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin sabtiya taariikhdii hijiriguna ay tahay afar iyo tobanka bisha rajab kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duhurnimo ugu door karoona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan kataabil akhbaariye ayaa goordhow baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigayo fariin uu dirayo askari etoobiyaan ah oo gacanta mujaahidiinta ku jira
የተከበሩ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ፣ የተከበሩ የሀገሬ ሕዝቦች፣ ስሜ መኳን ደስ ይባላለሁ።
mudane ra'iisul wasaare abay axmed iyo shacabkaygow magacaygu waa makoniid dc idinkulama hadlayo inaan ahay askari ee waxaan idinkula hadlayaa inaan ahay maxbuus ku jira gacanta xarakada al-shabaab waxaa la iqabtay sannadkii labada kun iyo saddex iyo labaatankii kadib markii dagaalyahanada al-shabaab ay soo weerareen saldhiggeenna waxaan ka mid ahay tiro ciidamo etoobiyaan ah oo lagu haysto dhul shisheeye oo ka fog dalkeenna uuna iska ilaaway shacabkii aanu nafteenna u hurnay waxaan idiin soo dirayaa fariintan annagoo la daalaadhacayna xanuun waxaan u qayla dhaaminayaa damiirkiinna shacab iyo madaxba waxaan rajaynayaa inaad u dhaqaaqdaan sidii la iga furi lahaa silsiladahan laygu jeebeeyey waxaan aad uga xumahay inaan idiin sheego in halkii ay ahayd inaan dadaalkeenna ku bixinno sidii aan nabad iyo xasillooni ugu soo dabaali lahayn dalkeenna inaan ku duulnay waddamo dadyo kale waxaan isugu sheekeennaa inaan soomaaliya ku soo celinayno nidaamka dowladnimada halka xaqiiqadu ay ka guda ballaaran tahay arrintaas kana xanuun badan tahay u fiirsada waxa maanta ka socda dalkeenna itoobiya shacabkeenna isaga ayaa islaynaya dhiigga ayaana qulqulaya waddooyinka magaalooyinkeenna iyo deegaanadeenna sidee ayay loo qaateen ku tahay inaan ciidamadeenna u dirno dalal fogfog iyadoo waddankeennu dhiig baxayo miyaysan ahayn inaan mudnaanta siinno dhayidda dhaawacyadeenna ka hor inta aanan u gurman ummado kale miyuusan waajib naga saarnayn inaan nabad ku soo dabaalno waddankeenna ka hor inta aanan u ololeyn dal kale etoobiyadii aan jeclayn way dhiigbaxaysaa shacabkiina isaga ayaa isdilaya iyadoo ay sidaasi tahay ciidamadeennu waxaan u diraynaa soomaaliya waxaana ka warramaynaa nabad halka dadkeennu ay u qayla dhaaminayaan nabad mudane ra'iisul wasaare abiy axmed shacabka itoobiya waxaad gelisay rajo waxaadna u ballan qaaday nabad iyo midnimo laakiin annagu halkan ayaan ku nahay maxaabiis dagaal caafimaadkeennu maalinba maalinta ka dambaysa waa uu ka sii darayaa waxaana la daalaadhacaynaa cudurro halis ah oo aanan u helin wax daawo ah waxaanana ragaadiyey quus iyo rajabeel sidaas oo ay tahayna ma jirto cid warkeenna dheg jalaq u siinaysa mudane raysal wasaare adiga iyo dowladda etoobiya waxaan idinka baryaynaa in aydanna dayacin fadlanna furkeenna ha dayacinina shacabka reer etoobiya iyo cid kasta oo rumaysan u adeegidda qaranka nafurka iyo cadaaladda fadlanna xasuusnaada waxaad tihiin dad xor ah waxaad haysataan nolol silsilad la'aan iyo xanuun la'aan ah halkee ayaad ka baxdeen maxaad inoogu hadli la'dihiin waxaan nahay wiilashiinna waxaan nahay walaalihiinna maalin maalmaha ka mid ah idinkoo kale ayaan ahayn waxaan xirnayn dareyska milatariga awaamiirtana la siiya ayaan fulinaynay maantana aamuskiinna ayaana dilaya waxaan rajaynayaa in laydinka helo dad arrinkeenna daneeya waan idin baryayaa u taga madaxdiinna u sheega inaan weli nool nahay u sheega inaan taa hayno waxaan u baahan nahay hadalkiinna iyo tallaabo ay qaadaan madaxdiinna waad mahadsan tihiin
madaxweynaha dowladda slmiyadda maraykanka ayaa ku dhawaaqay inay weeraro culus ka fuliyeen dalka venezuela hogaamiyaha maraykanka saliibiga trump ayaa ku dhawaaqay inay fuliyeen duqeymo ballaaran oo ka dhan ah venezuela wuxuu intaasi ku daray inay beegsadeen xukuumadda venezuela islamarkaana ay xidheen madaxweynaha waddankaas nicolas maduro iyo xaaskiisa ayna u musaafuriyeen dibadda venezuela dalka venezuela ayaa galay xaalad amni oo kacsan kadib markii qaraxyo iyo duqeymo xirka ah laga soo sheegay caasimadda dalkaasi karakas wariyaal iyo goobjoogyaal ayaa sheegay in la maqlay dhawaqa diyaarado dagaal iyo qaraxyo isdaba joog ah iyadoo qiiq uu ka baxayo meelo kala duwan oo magaaladaasi ka mid ah wakaaladda wararka e b ayaa xaqiijisay in ugu yaraan toddoba qaraxa laga maqlay caasimadda waddankaasi xukuumadda venezuela ayaa weeraradaasi ku tilmaantay xadgudub ka dhan ah waxay ugu yartay axdiga qaramada midoobay waxayna eedeymo u jeedisay maraykanka dowladda ayaa ku dhawaaqday in xaalad deg deg ah oo la geliyey waddanka qorshayaal difaac islamarkaana sheegtay inay u gudbinayso arrinkaasi golaha ammaanka faahfaahin dheeraad ah weli lagama bixin iyadoo xaaladdu ay tahay mid aad u kacsan islamarkaana indhaha caalamku ay ku sii jeedaan xaaladda ka soo korortay venezuela ciidamada mujaahidiinta ayaa xalay fashiliyey weerar insaal ah oo ciidamada maraykanka iyo kuwa murtadiinta ku soo qaadeen degmada burufulay ee wilaayadda islaamiga bay walaalka bashiir muxidiin abwaaiman ayaa inoo haya warbixin warkaasi ku saabsan xalay abaara laba saaci qadar daqiiqada ayay ahayd markii ciidamo maraykan ah iyo maleeshiyaad ka tirsan murtadiinta oo wada socda ay weerar fulaynimo ku qaadeen degmada buulafullay ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee baay ciidamadan cadowga ah oo watay diyaarado ayaa waxay ku soo degeen dhinaca bari ee magaalada iyagoo isku dayay inay gudaha u soo galeen magaalada balse ciidamada mujaahidiinta oo ka horreeyay dhaqaaqa cadowga ayaa dagaal culus kala hortagay waxaana halkaasi ka dhacay dagaal la isku adeegsanaya hubka noocyadiisa kala duwan waxaa jira dad shacab ah oo dhimasho iyo dhaawac uu ka soo gaaray rasaastii ay ridayeen ciidamadii cadowga ee soo weeraray degmada buulafullaay waxaa la xaqiijiyay dadka qaar ee waxyeelada soo gaartay inay rasaasta ugu tagtay guryahooda halka kuwo kalena ay si bareer u toogteen cadowga carruur dumar iyo dad da-ah ayay u badnaayeen dadka ku shahiiday misena ku dhaawacmay rasaastii cadowga weeraray degmada buulafullaay idaacadda islaamiga ee andalus ayaa maanta la kulantay ehelada qaar ka mid ah dadkii ay xalay dhibaatadu ka soo gaartay duulaankii maraykanka ee degmada buulafulay waxayna ka warameen siday wax u dhaceen gurigeena waxaa ka dhacay weerar aan loo meeldayin bermageedo ilmo yaryar ayaa xabado lagu soo farjiyey hadda meeshan aa ujeedid xabad waayo inta ciyaalaa jiifeen marka gabar iyo wiil ayaa laiga dila ha oo yaryar arday ah ayaa iga dhinteen tobaniysaddex jir waa ciidamada maraykanka iyo kuwa kaloo la socda bangaraafta shici baan iska ahayn cid wax anaga aan u geysanayna ma lahan gurigeenaana lagu soo weeraray ayaana lagu beegsaday waatana hadda oo gurigeena dhan shabaq waayo ilmo kalaa joogeen ilaahaa badbaadiyey laba cunug ee iiga dhimatay gabar iyo wiil waayo meedkeeda inta ku jiraan wax kaloona noo beegsaday ma lahan islaamnimada bisaana noo beegsaday inay maanta dad shacib ay xasuuqeen iyo ilmo aan waxba ogeen iyo maamo iyo hooyadeed iyo ilmaheeda ku dhex jirto ay beegsadeen ay xabadeeyeen marka taasna waxaan u arkaa in ay muslimiinta dhanba ay weerar ku yihiin dadka muslimiinta waxaan baaq aan u jeedinayaa maanta cid gaar ah inaan la raadsanaynin oo la raadsanaya muslimiinta guud ahaan aniga ilmihayga gurigaa ku jirnay waa jiifnay waxaana lagu soo weeraray kalimatu laa ilaaha ila allah inaan muslimiin nahay oo ilaahay dartiisa iyo muslimnimadeena aan qiranayno intaas leelanoo diidan yahay moogaan hagta wax dhibaato ahoo hadda qof aan ku hayno maba laha ilmaheenoo diin leh anagoo diin leh anagoo diinta islaamka iyo shahaadadeeda haysanoo ilaahay ka cabsanayno dad muslimiin ah inaan muslimnimo inaan ku dhimano aan diyaar u nahay intaas leyna lagu haystaa mooye maanta wax kale oo dhaxal gaale ay leedahay ma haysana murtad xoolihiisa ma qabno xooggeenna xamaalanaa waxaan leeyahay kol iyo laba nafta horta way go'aysaa mar kastana ma noolaanaysid hadoo jiifa oo sariirtaada ku jiifaaba dhiman kartaa dhibaato kale berri ay ku gaarsiinine waddankan ka taga waddankooda aad haddaa isdhihi laheyd waxaas waxaan leeyahay iimaan yara waaye ani anoo dhibkaas liigu geystay yaa maanta waxaan aaminsanahay wax alla wuxuu ilaahay ii soo qadaray inay igu dhacayaan aniga ilmaheyga muslimnimadiina ku dhinta waxaan leeyahay ilaahay rabbiraxmaanka eh iimaankiina ha sugo sugnaasho allaha idin siiyo wixii idinka baxayna beddelkooda wax qayr qaba ilaahay idin soo geliyo hadday aabbo noqdeen ilmihiina alla ma dayaca hadday ilmo yihiinna beddelkooda beddel ka qayr badan ilaaha ha idin keeno sidoo kale wiil dhallinyaro oo ay dhibaateen cadowga xoogna ay ku galeen gurigooda ayaa ka waramaya siday wax u dhaceen iyo qaabkii lagula dhaqmay aniga islaamnimadayna waa haystaa wax kale malo haysan anoo kitaabkeena diimkeena caqiidadan ku dhaqmayna saan noo galayn ani walba makalaan unu idaano iskurogni anoo masaajidka kuban salaadaha tukadi iyo xabad balaawad xabadii koy fiiri eraaymaa habadii hanii keenay muddo kadib cadowgii soo weeraray degmada buulafulay ayaa isaga cararay magaalada iyagoo aanan gaarin hadafkooda maadaama allaha fadligii ay ka hortageen ciidamada mujaahidiinta kooxo soomaaliah ayaa gacanta ku dhigay markab laga leeyahay dalka shiinaha kaasi oo xaalufin kaluun ah ka waday xeebaha waqooyi bari ee dalka soomaaliya sida uu ku waramayo marwaan maxmed kooxaha soomaali ah ayaa lasoo warinayaa inay maalin ka hor gacanta ku dhigeen markab laga leeyahay dalka shiinaha kaasi oo kalluumaysi sharci darro ah ka waday xeebaha waqooyi bari ee soomaaliya weerarka ayaa si gaar ah uga dhacay xeebaha bandarbeyle ee gobolka bari ee uu gacanta ku hayo maamul goboleedka shaadolo diriirka ah ee puntland waxaana ilwareedin maxalli ah ay sheegeen in markabku uu xaalifinba aan ku hayay kalluunka ku jira biyaha deegaankaasi fangarteg oo ah shirkadda tashiga amniga badaha ayaa baahiyisay xogta markabka ay gacanta ku dhigeen kooxaha soomaalida waxayna sheegtay in markabkan la qafaashay oo lagu magacaabo liyu don yu lagu qabtay meel u dhow xeebta bandarbeyla waxay intaasi ku dartay in kooxaha afduubka geystay ay weerarkan fuliyeen galabnimadii hore ee wakhtiga maxalliga kowda bisha januari waxay xustay in laga shakisan yahay in kooxdu qorsheynayso in shaqaalaha markabka ay u haystaan madax furasho ilwareedyo kale oo deegaanka ah ayaa sheegaya in weerarka uu ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawac ah laba xubnood oo mid soomaali yahay halkanka kalena ajnebi yahay ayaa la soo wariyey inay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen weerar raacay ka hor afduubka waxaa tan lagu tilmaamay dhacdadii labaad oo kooxa hubeysan oo soomaali ah ku qabsadaan markabka shiinaha laga leeyahay bishii nofembar kii ayay sidan oo kale u afduubteen kooxaha soomaalidu waxayna markabka shaqaalihii la socday ka qaateen lacago madax furasho ah oo malaayiin dollar lagu sheegay mahadsanid marwaan maliishaad ka tirsan kooxda riddada ayaa lagu dilay xadbeenaadka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya faahfaahinta warkan casaam carafaad ayaa inoo hayaa wararka ka imaanaya magaalada baled xaawo ee gobolka gadow ayaa sheegaya in ugu yaraan saddex askari oo ka tirsan booliska riddada lagu dilay togasho ka dhacday xadadbeenaadka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya askartan lagu dilay weerarka toogasho ayaa waxay xoguhu sheegayaan inay ku sugnaayeen bar kontarool oo halkaasi ku taallay waxaana dilka geystay nin qori ku hubaysnaa oo rasaas huuyey maleeshiyaadkaas wararka qaar waxay sheegayaan in ragga dilka geystay ay ahaayeen askar ka tirsan maleeshiyaadka riddada muqdisho laga soo daabulay oo horey kooxda riddada u dejisay ceelwaaq balse u soo wareegay dhanka magaalada balad xaawo maamulka riddada baled xaawo ugu magacaaban ayaa sheegay in gacanta ay ku soo dhigeen ragga ay ku eedeeyeen inay ka dambeeyeen weerarka ka dhacay sooradbeenaadka ee lagu dilay askarta booliska riddada xiisaddan ka dhalatay dilka ka dhacay xudud beenaadka ay wadaagaan baled xaawo iyo mandheera ayaa ka taagan magaaladaas tan iyo markii maamulka magaaladan ay isku qabteen kooxda riddada iyo maamulka riddada uu hogaamiyey mursad axmed madoobe baled xaawo waxay martigelisay isku dhacyo hubaysan oo labada dhinac khasaare culus oo iskugu geysteen iyo weliba dad shacab oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday isku dhacyada labada dhinac waad mahadsantahay cazaam culimmada dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah hiiraan iyo jubbada dhexe ayaa si adag kaga hadlay aqoonsi ku sheega yuhuudda somalilan aynu ku hormarno yaasir maxmed iyo hiiraan
iyadoo dhowaan maamulka sahyuuniyadda yuhuudda uu ku dhawaaqay inuu aqoonsi siiyey maamul goboleedka gaalaraaca ah ee somalilan ayaa waxaa arrintaasi si adag uga hadlay qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan ee bartamaha dalka soomaaliya culimmada dhaqanka bahda waxbarashada iyo ganacsatada oo la hadlay andalus ayaa fariin u diray maamulada sahyuuniyadda yuhuudda iyo midka somalilan iyagoona dhanka kala baaq u diray shacabka muslimiinta ah ee ku dhaqan dhulka uu ka arrimiyo maamul goboleedka gaalaraaca ah ee uu hogaamiyo murtad cabdiraxmaan ciro
ayaamahan waxaan maqlaynay netanyahu warkiisii uu ku hadlay oo uu leeyahay waxaan aqoonsaday somalilan shacabka somalilan waxaan u sheegaynaa nimankan yahuudda waxay yihiin waxaa weeye ilaahay baa qur-aanka ka hadlay oo ku sheegay waa nimanka ambiyada ilaahay laayay ha fariiqan kadabow wa fariiqan yaqtuluun wayaqtuluuna nabiyiina bikayri alxaq imisuu ilaahay qur-aanka ku sheegay ambiyada ilaahay baa nabigeenna calayhi salatu salaam dhibkay la mareen waad ogtihiin maka marka la joogo waata ay sixiraan oo nabigu u xanuunsaday dhowr jeer waatay isku dayaan nabiga inay dilaan oo mu'aamaraad iyo dhagarra ay u sameeyaan waxaa weeyaan walaalahan reer falastiin hadda waxay ku samaynayaan waad u jeedaan oo waad arkaysaan marka waa dad mufsidiina allah subxaana wa tacaala wayasacuuna fi lardi fasaadan buu yiri marka ayuha shacbu nimankaa iska ilaaliya nimankaa ka dhowrsada aqoonsiga yuhuuddu ay wareejinaysa maalmahan dadka ay ku yuhuudaynaysay doonayso inay dhulal badan waa aqoonsaday ku qaadato taasaan rabaa inaan wax yar ka idhaahdo midda koowaad horta yuhuuday waa ajaran tahay soomaaliya ma aha falastiinoo yarood intaasoo sana aad gumaysi ku soo haysatay taas waa inaad xusuusnaataa soomaaliyana waa dadka doonaya maantay oo aan rajaynayno inay halkaaga qudus kaa xorayso waa dadka dadka soomaaliyeed maantay afarta xabbood bitiriga gashatay lama rabo inta kale waxaan leennahay waa intii tigidku u go'naa qudusu socotay haddii halka aad timaadidne waad noo fududaysay waxaan leeyahay marka imaaw ama ha imaanin halkan waxaan fariin culus ugu dirayaa muslimiinta soomaaliyeed caalamka daafihiisa meel walbo ay ka joogaan waxaanan leeyahay taageeridda aqoonsiga ay aqoonsatay israa'iil reer hargeysa waxaan leeyahay waa waxa ay abuuratay goosigoodina ay joogto qof walba wixii u abuurtay ayuu goostaa ummaddaasi mar hore ayaa akhlaaqdeedii la baabi'iyey markii akhlaaqdeeda la baabi'iyeyna wixii lagu abuuray ayaa ka soo fashiiqay waxaan leeyahay ilaahay qowlkiisii oo ahaa yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu caduwii wa caduwakum awliyaa shalay waxaa badda bixiyey muuse biixi cerre ayaa ka sii daray wuxuu bixiyey dhulkii guud ahaan ayuuba bixiyey waxaa inoogaga filan walaalaheen falastiin waxyaabaha lagu dhigay ayaa dirsi noogaga filan cid maanta u soo gurmanaysa oo caalam islaam sheeganaysa ma jirto xuduudaheedii ayaa la xiray mid baahi lagu dilay iyo mid xabad lagu dilay ayay noqdeen waxa nalala doonayana waa intaas in maanta walaalayaal aad u sacbtuntaan oo maxaanku yidhahda aad tidhahdaa waanala aqoonsaday oo yaa ini aqoonsaday yuhuudaan la aqoonsaday war ilaahay subxaana wa taala maadan ka baqaynin war aaba dadnimadii war aaba soomaalinimadii war aaba gogonnimadii aad lahaydeen war aaba dadkii aad ka soo jeedeen war aawa awoyaashiin jidkiina maad raacdaan war aawa maxaanku raa dhaliyadii aan lahayn war aawey maxaanku yidhaha soomaalinimadii iyo dhaqankii iyo wanaagga iyo ficnaanta iyo islaamnimadii aan lahayn aawey dhulka waqooyiga ee soomaaliya waxaa iskale dad muslimiina waxaa degan dad muslimiina waxaa haysta oo madaxda ka e waa kuwa yuhuudda aan xaba dhaamin maanta yuhuuddi oo adduunka dhan waxawaaye ka e tugo cambaar uu ka yahay ninka la yidhaahdo benyamin netanyahu oo meel adduunyada uusan tagi kara aysan jirin oo wax raba aysan lahayn oo gaaladii ay nacday in ay maanta dadka muslimiinta ahaay oo waqooyiga soomaaliya ku noolaay in la dhaho yuhuuda idin aqoonsanayso lagu siro waxaas waxaan isleeyahay waa arrin lagu fashilmay kaas hadda la dhagraayo maanta waxawaaye laleeyahay lagu sabaansabayo aqoonsiga linsiina laleeyahay in la rabo maanta in dadka baabi'iyo oo dagaalka xuutiyiinta maanta oo gantaaladii talaabiib ay ku garaacayeen in maanta loo soo wareejiyo barbare iyo hargeysa iyo in lagu garaaco la rabo
xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa horey si adag uga hadashay aqoonsi ku sheega maamulka sahyuuniyadda yuhuudda uu siiyey maamulka gaalaraaca ee somalilan iyadoona xarakadu baaq jihaad ah ay u dirtay bulshada ku dhaqan gobollada uu ka arrimiyo maamulka somalilan sidoo kale warbixinta la mid ah waxaa jubada dhexe ka diyaariyey cismaan axmed uubow tan iyo markii la maqlay warkii xumaa ee maamulka gaala raac ah ee ka taliya gobollada waqooyi ee soomaaliya uu u gacan geliyey yuhuudda qaybo ka mid ah dhulka soomaaliya ayna ku beddesheen waxay ugu yeereen aqoonsiga waxaa isa soo taraya hadallada carada xambaarsan ee soomaalida ay u dirayaan yuhuudda iyo maamulkaasi gaala raaca ah maktabka dacwada guud ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa mideeyey dhammaan khudbadihii jimcaha ee shalay ka baxay wilaayaadka islaamiga ah taasoo ku saabsaneed aqoonsi ku sheegii yuhuudda ee maamulkaasi waxayna khudbaddu ahayd mid gudbinaysa fariimo adag oo ah in dhulka uusan ahayn mid bayla ah taasi beddelkeedana uu leeyahay dadka ilaashada cid kasta oo ku soo duusha أيها المسلمون إننا نعيش مرحلة خطيرة من تاريخ أمتنا مرحلة يتجرأ فيها الباطل لا لقوته ولكن لضعف الموقف وتطبيع النفوس مع الظلم ايها المسلمون ان من اعظم البلاء واشد المصيبات ان يتجرا كيان غاصب محتل قام على القتل والتهجير وسلب الارض ان يتحدث اليوم عن اعتراف وعن شرعيه وسياده وكانه نسي او تناسى انه بلا حق وبلا ارض وبلا تاريخ وبلا هويه وبلا شرعيه انما يسمى باعتراف اليهود بما يدعى ارض الصومال ليس شانا عابرا ولا موقفا عاديا بل هو عدوان سافر ومؤامره مكشوفه هدفها تمزيق وحده المسلمين وزرع الفتن في ارض انهكتها مؤامرات الصليبيين لتحقيق مصالح صهيونيه امريكيه خبيثه في القرن الافريقي sheekh cumar xayaa ka laha ayaa ka sheekeeyey xumaanta ay leedahay yuhuudda iyo naceebka soo jireenka ah ee ay u qabaan dadka muslimiinta ah allihii koonkan abuurtay cidda ugu ballanbax badan ee ballan ilaahay oo dhan ka kufriday yuhuud bay ahayd nicam ilaahay soo dejiyey nicamka u badan dadka la siiyeyna yuhuud bay ahaayeen ambiyada ilaahay soo diriyey oo dhanna yuhuud bay ka soo baxeen ilaa wax yaroo allah ka soo reebay maaha haddana cahdiga ilaahay maxay ku sameeyeen ballankii ilaahay maxay ku sameeyeen alla ma ka nabadgale bal intaan kitaab alli iyo nabi la soo diray dadkii ambiyada laayiyay ahaayeen dadka nebiya laynaya rusul dadka laynaya rasuul alla u soo diray dadkii laayay soomaali muxuu hayaa muslim bariga afrika jooga muxuu hayaa halkay guuli soo socota yuhuudaad ogsoontihiin gaal iyo islaamba in laga xaragoodo maanta meel kastaba ay hadaf ku yihiin meel kastaba sheekh maxamed balli ayaa isagana ka hadlay dhibaatooyinka laga dhexli karo haddii la soo dhowaysto yuhuudda iimaan haddaad leedahay ee aad aad u diriraysid ushaad haysatid iyo madfuxu waa isku itaal bakooradda iyo madfuxu waa isku itaal waa goorma waa goortaad adigu iimaan dhaba aan leenahay aan ogaano yuhuuddu waxay noo soo wadaan ninka maanta le yuhuud baa wax noo qabanaysa ayna cuquulukum aaway caqligiinni aaway maanta qof kasta waa inuu yidhaahdaa ilaahu gaalo beri baan ka ahay nin kasta inuu muujiyo cududdiisa iyo caqligiisa iyo gabaygiisa iyo muxaadaradiisa allahu akbar allahu akbar allahu akbar walilaahi alxamd ugu dambeyn sheekh cumar xayaa kallah ayaa muslimiinta ugu baaqay inay la dagaalamaan damaca guracan ee yuhuudda iyo maamulka dabadhilifka ah ee horboodaya maanta ilaahay bariga afriku idinku keenay akbar yahuudiyin idinku keenay cid allayaale ciddii garab istaagtaayay seefteennay hadaf u tahay jihaadkanna ha u baqina wallaahi aladii laa ilaaha illaa huwa weliga uma baqanin jihaad gaal ugama baqan anugu saynu shalay ugu cizownay inta ka dambaysaa kusii cizi badan doonta insha allahu tacaala dhaqaale la-aan ha ka baqina hub la-aan ha ka baqina ciidan la-aanna ha ka baqina khibrad la-aanna ha ka baqina fallaahu macakum walan yatirakum acmaalakum soo ma ilaahay baa garabkeenna ku jira subxaana wa tacaala imaaraad meeshuu taagan yahay yahuudina waa taagan yahay americana way taagan ingiriisna kusoo dar faransiisna kusoo dar jarmalna kusoo dar ilaahay kitaabkiisa garab istaagaan leenahay xaqa muujiyaan leenahay waxa ugu badan aad ka cabsataani waa jeel ambiyadaa jeel la soo gelin jiray cubaadaa jeel la soo gelin jiray dadka ahlu caqiidadaa jeel la soo gelin jiray ibnu taymiya jeel ayuu ku dhintay jeel ha ka baqanina maanta maalintii nooye xaqa sheega muslimiinta ku nool bariga afrika ee soomaaliya linkow ka tahay waxaan leenahay war taariikhda baalmuxmadow ha ka gelina wallaahi waa maalmo yar wayna dhammaan doontaa war taariikhdiiyoan idin qorin war ciyaal iskuulka iyo madaarista yaan taariikhdiina xun loo dhigin war allihiina ka baqday subxaana wa tacaala ka jooga ayaan leenahay amaa nimanka horkacay iyo kuwa u sacabaynaya waxaan leenahay qowlki ilahi baa idinku dabaqmay subxaana wa tacaala alam tara ila aladiina badaluu nicmat allahi kufra wa axalluu qowmahum daara albawaar jahannama yaslownaha wa bi'sa alqaraar walaalaha muslimiinta ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warkayaga warkan warka xigayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu